siday wararku sheegayaan dadka waxaa lagu kala dilay goobo kala duwan ay ku kala sugnaayeen sida ganacsiyo kala duwan kuwaas oo kooxa burcad ay ku weerareen goobahooda ganacsi cumar kiow ilaa iyo hadda ma la caddeeyey magacyada dadka la dilay ee soomaalida ha waxaan la xiriirnay horjoogayaasha jaaliyadaha ee ku kala sugan goobaha kala duwan ee lagu dilay dadka soomaalida marxuumiinta kala duwan ee la dilay waxaa lagu kala magacaabi jiray maxamed shariif shumey iyo siciid cusuble ilka casub magac dheer iyo sidoo kale macalin faarax ayaa saddexdii maalimood ee lasoo dhaafay lagu kala dilay magaalooyinka johannesburg bosta elizabeth iyo nelsbrade oo ka kala tirsan gobolada qooteyn eastern cape iyo gobolka pumalanga ee dhaca xuduudda dalka mozambique oo la wadaaga dalkan koonfur africa waxaa jirtay in jaaliyadda soomaalida iyo mas-uuliyiinta dowladda koonfur africa ay kulmeen sidii loo joojin lahaa dilkaasi iyo dhibaatooyinka soomaalida loo geysanayo haddana tani waa mid soo cusboonaatay maxaa ugu wacan baad isleedahay dandure sida aad la socoto marka lagu dhawaado bisha december oo sanadka dhamaadkiisa ah waxaa inta badan kordha weerarada kooxaha burcad koonfur afrikaanka ay ugeystaan dadka ajanabiga ee ganacsiyada kuleh tuulooyinka isku raranka ee ku dhow magaalooyinka dalka koonfur africa marka bal iiga waran dadka dhaawaca gaari tiradooda dhaawaca ilaa haatan wuxuu cagcageynayaa ilaa shan qof waxaa ugu dambeeyay saddex qof oo magaalada bretoria ee dalka koonfur africa goob ganacsi ay ku sugnaayeen kooxa burcad koonfur african ay ku weerareen kuwaas oo isku dayay inay dac ugeystaan dukaanka hase ahaatee dadka deegaanka ayaa u gurmaday dadka soomaalida ah islamarkaana ka badbaadiyey kooxda burcad ee weerarka ugeysatay halkaasoo lagu dilay mid kamid ah sida la sheegay dadkii burcada ee weeraray dukaanka ganacsiga ma jiraan wax tallaabo ah ama baaritaana oo ay boliisku qaateen oo ay ku raadinayaan burcadaasi inhaa waa ay jiraan in saraakiisha ciidamada booliska ee gobolada ay falalka dilalka ka dhaceen ee soomaalida loogu geystay waxa ay sheegeen in ay ku raajoogaan kooxihii dilka soomaalida u geystay islamarkaana dhawaan ay gacanta kusoo dhigi doonaan si maxkamad loo soo taago dadkaasi dambiilayaasha ah waxaana saraakiisha ay sheegeen in ciidamo badan la geeyey goobaha ay dilalku ka kala dhaceen si loo helo xogta dhabta ee ka dambeysa in qaabka loo dilay saddexda muwaadin ee soomaalida oo gobollo kala fogfog lagu dilay dandurey waxaa ugu dambeeyey oo lahaasay dadka lagu dilay dalka koonfur africa ee soomaalida ahaa siciid cusuble oo ku magac dheeraa ilka case oo lagu dilay deegaanka dambiisa ah oo ah deegaan isku raran oo dadka madowga ay ku badnaayeen halkaas oo goob ganacsi oo ku sugnaa waa gartay marka hadda xaaladdu waa sidee in xaaladda haatan waa ay degan tahay dowladda koonfur africana ilaa hadda si rasmi umaysan hadlin dhibaatooyinka sii kordhaya loogu geysta dadka soomaalida dalka koonfur africa